barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah saddex iyo tobanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idaacaddeenna idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti inoogu yahay abwaan dhallinyaro ah oo suugaantiisa u adeegsada wacyigelinta bulshada maadaama bulshadii aan ku dhex noolahay hadba waxaa hareerahayga maraya la socodka aan la socdo ba igu dhalinaya mar walba in aan ka qayb qaato oo hormuudna aan u noqdo bulshadii in aan wax ka tusaaleeyo wax oga tusmeeyo iyo sidoo kale aan horumar badan aan isku dayo bal xagga oraah iyo talabixin iyo dhanka gabayada inaan bulshada aan uga wacyigeliyo waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dhowr kun oo qof oo taageerayaal u ah donald trump ayaa sabtidii dib ugu soo laabtay caasimadda dalka maraykanka si ay u taageeraan dadaaladiisii fashilmay ee uu ku doonayey inuu ku bedelo natiijadii doorashada madaxtinimada maraykanka isu soo baxyada ayaa loogu tala galay in lagu diro fariin laba maalin uun ka hor inta aysan ergada doorashada ee loo yaqaano electoral college yeelan kulanka ay sida rasmiga ah ugu dooranayaan biden inuu noqdo madaxweynaha lix iyo afartanaad ee maraykanka bannaanbaxyo kale ayaa sidoo kale la qorsheeyey inay ka dhacaan caasimadaha gobollada georgiya pennsylvania michigan wisconsin nevada iyo arizona oo dhammaantood uu ololaha trump ka horyimid natiijadii codadka maxkamadda sare ee maraykanka ayaa jimcihii diiday dacwad uu gobolka texas ku doonayey in la baabi'iyo natiijadii doorashada madaxtinimada ee saddexdii bishii nofembar ee afar gobol oo si weyn loogu loolamay kuwaasi oo biden kaga adkaaday trump go'aankaasi oo soo afjaraya dadaalkii trump ee ahaa inuu natiijada doorashada u maro maxkamadda sare saraakiisha armeniya iyo azerbaijaan ayaa midbakan kale ku eedeeyey inuu jebiyey heshiis nabadeed oo soo afjaray lix toddobaad oo dagaal qaraar uu ka socday gobolka nagorno karabakh saraakiisha guuni ugoosadka ee gobolka nagorno karabakh ayaa sheegay in militariga azerbaijaan ay bilaabeen weerar gelinkii dambe ee jimcaha kaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex askari oo u dhashay qoomiyadda armeniya wasaaradda difaaca ee armeniya ayaa goor dambe war ay soo saartay ku eedaysay ciidanka azerbaijaan inay sabtidii weerareen koonfurta gobolka nagorno karabakh madaxweynaha azerbaijaan ilham caliyef ayaa dhankiisa ku eedeeyey ciidamada armeniya in ay bilaabeen dagaalka wuxuuna ku hanjabay in ay burburin doonaan wararka la xidhiira dagaalada soo cusboonaaday ayaa imanaya waxyar kadib bil markii la saxiixay heshiis nabadeed oo ay raashiya garwadeen ka ahayd kaasi oo u oggolaaday in azerbaijaan ay dib ula wareegto gacan ku haynta dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka nagorno karabakh iyo hareerihiisa oo ay ku dagaalameen armeniya warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhriyey halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada boosaaso inoogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkani uu marti noogu yahay cabdiljabbaar mustafa cabduqaadir oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh islamarkaana hal abuurkiisa uga faa'iideeya dhallinyarada siiba dhanka wiilasha iyo weliba gabdhaha xilliyada xiriirka labada qof waxa uu ila wadaagayaa gabayo iyo weliba sugaan uu ka tiriyey dhallinyarada xilliyada ay samaynayaan hasaawaha jacaylka ugu horreynna waxaan weydiiyey xilliga uu bilaabay hal abuurkiisa iyo weliba waxyaabaha ku dhaliyey inuu noqdo qof dhallinyaro ah oo hal abuur leh waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada degmada boosaaso gaar ahaan puntland soomaaliya oo runtii hal abuurka leh oo jecel mar walba waxa weeye wacyiga waxyaalaha ku saabsan oo bulshadu mar walba ay jecel yihiin in ay waaye aragnimo ay u noqoto ka sameeya gabayo iyo sidoo kale tixiyo bulshada laftigeeda u noqon kadha markaas saamayn aragti sideedaba fursadaha bulshooyinka waxa weeye dhexdeeda ku dhex sugan waxa laga arki karo inta badan waa maskaxda aad iyo aad baad u mahadsantahay maxay tahay marka tixiyada aad la wadaagtid bulshada iyo weliba dhallinyarada oo ka mid ah hal abuurkaaga runtii tixyada iyo aan la wadaaga inta badan bulshada waxaa ka mid ah inta badan arrimaha soo laalaabashada badan oo haga bulshada inta badanna ku salaysan hadba wacyiga markaa la marayo waxaa ka mid ah arrimaha xiriirka bulshada khaasatan wacyiga waxaa weeye xagga guurka iyo jacaylka iyo xiriirka iyo dhallinyarada waxaa sidoo kale arrimaha ka mid a bulshada xagga waxaa weeye sportska iyo inta badan u ah entertainmentiga madadaalada waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha aan tixyada ka sameeyo wacyiga xagga bulshada xanuunka inta badan haya sida qabyaalada iyo hadduu ilaahay ku ron yahay taxriibta iyo arrimahaasoo dhan maxaa intaasoo idil kugu dhaliyey inaad dhallinyarada la wadaagtid oo aad usoo bandhigtid hal abuurkaaga adoo ku wacyigelinaya runtii waxyaalaha igu dhaliyey waxaa ka mid a anugu qof waxaan ka mid ahay bulshadii ku dhex nool ha halhabuurna ilaahay uu siiyey maadaama bulshadii aan ku dhex noolahay hadba waxaa hareerahayga maraya la socodka aan la socdo ba igu dhalinaya mar walba in aan ka qayb qaato oo hormuudna aan u noqdo bulshadii in aan wax ka tusaaleeyo wax oga tusmeeyo iyo sidoo kale aan horumar badan aan isku dayo bal xagga oraah iyo talabixin iyo dhanka gabayada inaan bulshada aan uga wacyigeliyo nin dhallinyara ayaa tahay goormaad is ogaatay inaad hal abuur leedahay oo dadka madadaalin kadhid oo wacyigelin kadhid runtii waxaan ogaaday inta badan qof walba wuxuu leeyahay saaxiibkiisa dhabtaha nolosha saaxiibkiisa dhabtaa nolosha waa waxa inta badan uu la wadaago marka awal inta hore mararka hore waxaan isku dayi jiray bal inaan bulshada ka hor hadlo yacni hadba hadalkayga aan ku soo daro kelmado marka istaabuurka oo kalea sidaa awgeed waxaan inta badan marka samayn jiray mararka fasalkayga ama safayskayga hore ee waxbarashada waxaan kusoo dari jiray ayagana buugteeda waxaan ku qori jiray waxaa weeye sidoo kale n gabayadaas weliba geeraarada iyo marka asxaabteeda dhiirigelin aad u fara badan ay siiyeen iyo sidoo kale faamilkayga baa igu dhalisa in aan noqdo dhallinyarada xaggey ku madadaalisaa oo tixyadaada iyo gabayadaada aada uga faa'iideysaa runtii waxaan uga faa'iideeyaa iskoolada facebookyada iyo sidoo kale dhanka social mediaha oo inta badan bulshadu hadda waxaa weeye ka dhigtay in si dhow ay u wada socdaan si dhow marka ay wax iskula wadaagaan si dhowna marka ay iskala macaamilaan wixii markaas arrimaha bulshada ah xaafiladaha markay dhacaan oo kale inaan marmar tago iyo hadduu ilaahay ku roonyaa bandhigyada munaasabyada ah waaya ilaa intee jeceshaa marka inaad ka gaadhid ee hal abuurkaaga sugaanid wallaahi ilaa waxaan jeclahay meel sare in aan ka gaaro oo runtii aan u noqdo jiilba jiil buu tusaale u noqdaa dhanka wanaagga waxaa weeye iyo horumarka bulshada ka qayb qaadashadeeda mansab aad u sarreeya baan ka leeyahay sidoo kale waxaan jeclahay hadduu alla idmo wakhti dhow in aan waxaa weeye hadafkaygaas iyo rajadeeda aan kaga rumeeyo dhanka abwaannimada maxaa ka mid ah gabayadaada suugaaneed ee hal abuurka ah oo dhallinyarada aa ku wacyigelisid oo aan nala wadaagi kadhib gabayadayda run ahaantii waxaa ka mid a hadda tixiyo aan rabo inaan soo qaato oo hadduu ilaahay ku run yahay hadba bulshada wacyiga waxyaalaha soo laalaabadka badan baan inta badan wax ka tiriyaa marka hadda waxaan rabaa wakhtiga aniga oo koobay in aan laba tix aan soo qaato oo ku saabsan arrimaha xiriirka khaasatan bulshada jiilka dhallinyareed oo hadda jira ma cid baa kula soo wadaagtay oo tixyadaasi aada u tirisay mise waa wax adiga ee naftaada ka soo maxday runtii tixyada inta badan waa wax aniga nafteeda ka soo maxda oo aan asxaabtayda iyo bulshadayda ayadan aan la wadaago mar buu degay caashaq dibindaabyo igu xidhayo ihaleelay dibarkiiso sooryadiisii darnaydo caawa waa daboobo dadabkiisii ihelayo ruux ii diirnaxiyo dun xariira baan helay dahabadaan jeclaaday adaa degay wadnahayga dooni maayo ruux kale marwo ii dadaaloo dookhaygii noqotaye ila daadihi daadihi ila daadihi caashaqa qisadan arrintatan yacni waxaan ka tiriyey tixdan waxaan ka tiriyey nin dhallinyaro ah oo aan saaxiibbannahay oo run ahaantii ah dhallinyaradu inta badan laba u kala baxaan kuwana waa kuwo waxaa weeye u nugul dhanka xiriirka iyo wixii arrimaha jacaylka kuwana waa kuwo waxaa weye inta badan aan dhanka daryeelka aanan ku fiicnayn marka nin dhallinyaro ah oo run ahaantii arrin qisa aad u cajiib leh ku dhacday baan tixdan u tiriyey abwaane markaa maxaa intaa ku guda jidhay oo caqabada ah ama fursadaha kusoo maray dhinacaaga sugaaneed intaa ku guda jidhay hal abuurkaaga run ahaantii xagga hal abuurnimada inta badan qofku fikradda marka uu fikrad uu ama hal abuur uu leeyahay waxyaalaha u hormariya kuwa haka ah deegaanka uu ku nool yahay deegaanka iyo bulshada uu ku nool yahay waa mar walba u horumarin kara qofka hadafka iyo hanka uu leeyahay sidaa awgeed caqabadaha aadka yani aan kala kulmo waxaa weeye rayidka bulsho oo aad u badan markii la dhaho arrimaha waxaa weye fanka guud ahaan ama gabay ha ahaada ama geerar ha ahaada ama waxawe taageeraha ay siiyaan bay hadba ku xirnaanaysaa adiga taakuleyntaada iyo horumarkaagu taakuleynta bulshada ad ka heshid bay ku xirnaanaysaa horumarkaagu sidaa awgeed caqabadaha aadka aan ula kulmay waxaa weye inaan tixyo aad u badan aan qoro tixyadaasna bulshada marka aan la wadaago rayid aad u badan ay noqdaan yacni wax aan ka soo qaad inta badan aan lahayn waana wax inta badan ku dhaca gabyayada iyo sidoo kale bulshada waxaweye inta fanka ku jidha sidaa awgeed muddo badan wakhti badan waxaad usoo fakaraysay oo aad soo qoraysay oo aad maskaxda usoo dhalaalisay baa sometimes mararka qaar waxaa dhacda in waxaa weeye intaad asxaabtaadii ama bulshadaadii aad la wadaagtid qiimeyn badan inaysan helin marka waa arrin waxaa weye ayadana qofka saameyn gooniya ku yeelan kadha dhallinyarada hal abuurkale ee ku dhaqan magaalada boosaaso inta badan ma muujiyaan howlkarnimadooda ku aadan wacyigelinta ee bulshada marka arrimahaas maxaa ka hortagan bayse oran kadha inaad dadkii aad wayisaa dadka aad wacyigelisaan oo marxalado marxalada kale ee ka turjumaysa aad dadka u sheegtaan wallaahi hor dadka waa wacyigelinaa wacyigelinta ugu badan waxaan hadda hortaagan waxaa weeye muddooyinkii sanadka gangudihiisa dhanka horta waxaan ka wacyigelinaa caafimaadka oo hadda saameyn aad u xoog badan ay bulshada guud ahaan ku sugan dunida tanba xanuunkan ba-an ee coronavirus uu ku yeeshay saameyn ilaahay hanaga badbaadiyo intay dhimatayna allah u naxariisto laakiin waa ka wacyigelinaa mar walba isku daygayaga iyo hadafkayga mar walba waxa uu ku taagan yahay bulshada in aan tusno muraayadda amase hadduu ilaahay kuroyahay aragtida ay wax ka arki karaan inaan mar walba u bayaanino wax u sheegoon dhanka wanaagga aan wax uga sheegno dhanka suugaaneed aan u tiigsanno xagga gabayada iyo aduiltixyada marka diyaar baan u nahay dee mar walbana waa waxaan u taagannahay caqabadaha haddaba gaar ahaan u haysta caqabadaha gaar ahaan dhallinyarada abwaaninta ah amase fanka ku sugan guud ahaanba insuraaye caqabadaha hortaagan deegaanka kan waxaa weeye yani sidaa hore u sheegay dadka waxaa hormariya waa deegaanka bulshada ay ku sugan yihiin marka waxaan ku dhiirigelinaya hadda aan ku bogaadinayaa ina ayagu waxa weeye ay isku xirnaansha sameeyaan qofku waxa weye waxa uu asagu qabo waa inuu bulshada asagaa soo bandhigi karo soomaalida waxay tirahda horta isu sacbisi kadib lagugu sacbiyo marka waxaan leeyahay awood baad u leedihiin inaad soo bandhigtaan dadka mufakarada ah isku xirnaada isku xirnaansho xoog la samaysta bulshadiinna waxa weeye hor imaada awoodiinna soo bandhiga magaalada boos waxa weye horta dhanka fanka iyo hadduu ilaahay ku roon yahay haddii la dho suugaanta iyo taageero badan lagama siiyo boosaasana maahan waa puntland oo dhan marka ayadana waxaan leeyahay fanka laftigiisu waa kala yahay dhanka abwaaniinta iyo guud ahaan fanka dhallinyaradooda aba taakuleen ha la siiya sababto waa wax ka mid ah bulshadeenna in lagu wacyigeliyo in lagu hormariyo in wax lagu sheego qayb libaax bayna ka qaadataa bulshada inta ugu badanna inta waxay ku xiran tahay dhankaas fanka iyo suugaanta iyo gabayada iyo intaba cajabaar ee docda kale anagoo gabagabada barnaamijka soo gaarnay tixyadaada aad bay u badan yihiin sidaa ii sheegtay tixyada kale aad la wadaagtid bulshada maxaa ka mid ah tixdan labaad ayadana waxay leedahay kuma samin kumana sirin soohdinkaaga maan xirin weli sadrigaygana ma aan gelin sawirkaaga mooye ruux kale kulama simin karo wax dhaabaa ku sugayo sidii kugu ahaa fahan waayahan samraayo ku silicsanaa badan dhaaxaa salaamaha kugu soori jiray abid imaad siinin imana solin anoo kuu silnoolnaa caashaqii isaalansaday saxansaxo udgoonay saani iilamaad wadin wax dhanbaan saxayoon sulmi kuu maree badan maalmaha saxaraha ku sigtee dartaa fahan dhaaxaan dareemaa seeto kuu xirhnaa abid tixdan een waxay ku sugan tahay ku saabsan tahay arrin inta ugu badan waxaa weeye bulshada waxaa weye ka dhex jirta weliba een guud ahaanba aan dhaho een horta sideedaba nolosha wada socodka amase isla socodka laba qof waxaa saldhig u ah waa fahan
mahadsanid yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinayey haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ku horreyno xubinta ciyaaraha dhinaca yeelaliigaha dalka sbain kulmo xiiso badan ayaa dhacay naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa waxaa u safartay naadiga real madrid waana kulan ka tirsan koobka dalka sbain laga ciyaara laliigaha kulankan oo lagu magacdaray kulanka derbi della madrid ayaa naadiga real madrid waxay kaga wadroonatay atletico madrid laba gool waxba ciiryahan kasamiro ayaa daqiiqadii shaniyo tobanaad goolka koowaad ku furay ha yeeshee daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ayaa waxaa naadiga kubadda cagta atletico madrid goolwareeda oblag iska dhigay goolka labaad kana dhigay ciyaarta laba gool iyo waxba atletico madrid ayaa guuldaradaasi xanuunka badan waxa ay ka khasaarisay fursad ay hogaanka kusii dhiiraysan karaysay ee laliigaha naadiga weska waxa ay gool waxba kaga adkaatay naadiga deportivo alaves khitaave ayaa guuldaro gool iyo waxba kala kaluntay naadiga sevilla halka valensi iyo atletico clubna ay laba gool iyo laba gool isla dhaaf waayeen maanta waxaa dheeli doonaa oo kulmadu ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa la ciyaari doonta naadiga labente halka elch iyo granada ay ballansan yihiin real betis waxay la dheeli doontaa naadiga velreal real sociedad iyo eber ayaa sidoo kale wada ballansan oo wada dheeli doona horyaalka waxaa hogaaminaya kow iyo toban kulan oo ciyaartay naadiga kubadda cagta atletico madrid oo lix iyo labaatan dhibc iskale real sociedad ayaa laba iyo toban kulan oo ciyaartay iskale shan iyo labaatan dhibcood real madrid ayaa kaalinta saddexaad fadhida oo laba iyo toban kulan oo ciyaartay iskale saddex iyo labaatan dhibcood valreal ayaa kow iyo labaatan dhibc iskale laba iyo toban kulan oo ciyaartay sidoo kale kulamada kale ee shalay dhacay naadiga kubadda cagta manchester united ayaa gegadeeda waxay ku martiggelisay naadiga man city kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska oo kulamo xiiso badan ay sidoo kale dhaceen kulankaasi ayaa guulola-aan bareejaha ku dhammaaday halka naadiga everton ay guuldar xanuun badan duldhigtay naadiga chelsea oo ay martiggelisay newcastle ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga west bromwich albion wolvis ayaa gool iyo waxba guuldaro kala kulantay naadiga aston villa maanta southampton ayaa la ciyaari doonta naadiga sheffield united crystal palace iyo tottenham ayaa dheeli doona fulham waxay la ciyaari doonta naadiga liverpool arsenal iyo banley ayaa wada ballansan halka leicester city ay la ciyaari doonta naadiga brighton and hove albion horyaalku waxaa hogaaminaya oo kulamadii ilaayo hadda dhacay kaalinta koowaad fadhida naadiga tottenham oo afar iyo labaatan dhibc iskale dhibco intaa la mid ah waxaa iskale naadiga liverpool oo kow iyo toban kulan iyaduna ciyaartay chelsea laba iyo toban kulan ciyaartay waxay iska leedahay laba iyo labaatan dhibcood haddii chelsea oo guuldaro la kulantay shalay ay badan lahayd micneheedu waxay tahay in ay iyadu horyaalka hogaamin lahayd ilaa iyo inta kulmadan hadda laga ciyaarayo oo kuxuu ay markaasi ka soo badinayaan ama natiijadooda ugu yaraan la ogaan lahaa naadiga lesta ayaa faraad fadhida kuw iyo labaatan dhibcood iska leedahay dhinaca iyo zeeriyada dalka talyaaniga kulmo ayaa dhacay oo kooxuhu waxay isku arkeen naadiga lazia ayaa gegadooda ku martiggelisay halas drona laba gool iyo gool ayaana lagu awoodroonaaday trino waxay la ciyaartay naadiga udanes saddex gool iyo laba gool naadiga torino ayaa guuldaro la kulantay halka croton ay afar gool waxbaa duldhigtay naadiga spezia waxaa dhinaca iyo zeeriada kulmada maanta dhici doona ay kooxuhu isku arki doonaan kalyari ayaa la dheli doonta naadiga inter milan halka atlana iyo fiorentina ay wada ballansan yihiin bologna iyo roma ayaa is arki doona zamdoria waxay u socdaal doontaa naadiga napoli genoa iyo yuventus ayaa sidoo kale sarki doona halka naadiga ac milan ay la ciyaari doonto naadiga barma horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee ac milan oo markaa kulamada ilaayo hadda ay dheeshay oo ilaayo toban gaari ayaa urursatay lix iyo labaatan dhibcood soswala oo kow iyo toban kulan oo ciyaarta iska leh laba iyo labaatan dhibcood halka inter oo toban kulan oo ciyaarta iska leh kow iyo labaatan dhibcood napoli waxay leedahay iyada iyo yuventus ay isla leeyihiin min labaatan dhibcood dhegaystayaal waxyaaba ku soo kordha natiijooyinkan waa idiinsu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
intaasi aynu ku dhaafno xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatanna dhinaca kaalma heesa haddii aanu jalleexno waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta ikraam caraale iyo cabdi holan
Thank you.
heestaasi ay ku luuqaynayeen fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdi holan ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheer tan iyo galabta afarta xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
me